بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه kitaabkii fadl islaam aan kusoo jirnay sheekh maxamed abdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanaynaa sharxii sheekh saale cali sheekh waxaan soo gaarnay baabkii afaraad sheikhu wuxuu leeyahay baabu qowli illahi tacaala wuxuu u baab yahay hadalkii allah sarreeye waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii islaamka waxaan ahayn diin ahaan u raadiya laga aqbali maayo aayaddan horay uu shiikhu usoo daliilsaday oo usoo daliilsaday baabkii ahaa baabu wujuubi dukhuuli fi lislaam baabkaas markuu caqiday ayuu soo daliilsaday aayaddaas halkan laakiin baab gaar ah ayuu aayaddan u guntay sababtoo ah haddii ay wuxuu waajib noqdaan macnihiisu ma ahan in wixii ka soo haray ay baatil yihiin ama wixii ka soo haray aan la aqbalayn sidaa darteed yuu aayaddan soo daliilsaday oo awal uu usoo daliilsaday in islaamkii soo gelitaankiisa uu waajib yahay macnihiisa guud iyo macnihiisa gaarba haddana wuxuu doonay inuu masaladan baab gaar ah u gooni yeelo oo uu ku caddaynaayo in islaamka in la soo galaahi sida ay waajib u tahay sidoo kale in islaamkii laga baxaahi laga aqbali maayo qofkiisi marka waaadka kitaabka sharxi wuxuu leeyahay ayaddani waxay nas ku tahay ay ku caddahay in islaamkii alla uu faray addoommadiisa in qofkii doona inuu ka diin yeesho waxaan isaga ahayn aan laga aqbalaynin aakhirana uu noqonayo kuwa khasaaray laba qolaa soo gelaya marka meesha qeybta koowaad waa kuwa aan muslimiinta ahayn oo diimo kala haysta maxaa yeeley iyagu markii rasuulka lasoo saaray kadib sala alla alay wasalam koodi iyaga ka mid ahee doona inuu yuhuudinimo ku baaqi noqdo ama kirishtaankiisii ku baaqi noqdo ama majuusinimo iyo dabcaabudnimo uu ku baaqi noqdo ama yacni diina diimahan tirada badan oo iska socda mid ka mid a noocu doonaba ha ahaadee doona inuu ku baaqi noqdo oo isaga sii jiro waa lagu radiyaa lagamana aqbalo sidaa darteed xadiis saxiixaa soo arooray oo imaam muslim u wariyey rasuulku wuxuu leeyay sal ll ly slam waladii nafsu muxamedin biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila kaana min asxaabi innaar waxaan ku dhaartay kii nebi maxamed naftihiisu ay gacantiisa ku jirtaye ima maqlo aniga qof ka mid a ummaddan yacni ummaddan dacwada loogu yeerayo inay islaamka soo galaan laga dalbaayo ile ummaduhu labay u qaybsamaan ummatul ijaabana waxaa la yidhaha waa kuwa muslimka ahba oo soo islaamay sababto way ajiibeen macnaha rasuulkii bay ajiibeenoo warkiisii qaateen ummatu dacwana waa maxay waa dad hadda diinkii loogu yeerayo marka ummadda la sheega waa ummatu dacwadii waa waa dadkii diinka loogu yeerayo yahuudiyun walaa nasraaniyun ama qofkaas yahuudi ha noqdo ama kirishtaan ha noqde suma yamuutu kadibna dhinta walam yu'min biladii ursiltu bihi isaga oo aan rumaynin wixii la ila soo diray ilaa kaana min asxaabi innaar ahlu naarku ka mid noqda oo naarta weligii ku waaraaya asxaabu naar haddii la yihahdo macnaha waa yani naarti buu saaxiib leeyahay ka bixi maayo waay macnuhu xadiid kalena marka wuxuu la macno yahay aayaddan lafteedu la macnoyahay maxaa yeelay rasuulka sal sl markii lasoo saaray kadib diimaha kale dhan waa wada baatil islaamka uunbaa xaq ah qof kastana waxaa waajib ku ah inuu islaamkaas soo galo haddii ay maqlaan rasuulka sala allahu alay wasalam oo warkiisu ayaga uu soo gaaro oo dacwadiisa ay maqlaan iyo in la soo diray kadibna ay rumayn waayaan diinka ay ku baaqi yihiin laga aqbali maayo waxna kama jiraan qolo waa qoladaas marka waa kuwa aan soo islaaminba waa gaaladii qolada labaadna waa maxay waa muslimiintii ummaddan qaar ka mid a laakiin iyaga ciladooda iyo mushkiladoodu waa maxay islaamkii uma aanay qaadanin sidii kitaabka iyo sunnadu ay dhigaayeen sidii alle iyo rasuul ka raalli ahaayeen uma qaadanin islaamkii ee bidcooyin bay soo dhex geliyeen ay ka dhigeen diin ay u arkaan inuu toosan yahay bidcadii bay waxay u arkeen inay islaamkii tahay wixii ka soo haran ay baatil tahay iyo baadi bay u arkeen kuwa marka iyaga laftooda waxaa qabsanaya aayaddaas waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu marka iyagu cibaadadaas ay badinaayaan marba hadday mubtadaca yihiin si kastay u dadaalaan si kastay u maleeyaan inay khayr iyo saxsanaan ku taagan yihiin maadaama islaamkii saxda ahaa aanay ku taagnayn cibaadaadka noocaas oo kale ah laga aqbali maayo sababto waa cibaadaad islaamkii aan calaqala lahayn oo bidco lagu dhisay arrinkan markuu arrin weyn buu leeyahay shaarixu oo qof kastoo cilmi raadiya uu u baahan yahay qof kastoo dadka xaqa ugu baaqaya uu u baahan yahay bal waxaa u baahan qof kastoo muslim ah waxa maaragtay naftiisa gelaya ee ah jacayl iyo nacayb xiriirin iyo goyn iyo la dhaqanka uu dadka la dhaqmaayo gaar ahaan kuwa macnaha ummaddan u abtirsada oo dad kala duwan baad arkaysaa waxaaba yarba inaad aragto dad ku taagan islaamkii saxaabada oo aan wax bedelin marka maadaama arrinku sidaa uu yahay waxaan ogaanaynaa buu leeyahay shaarixu si kastoo cibaadada ay gudanayaan ay u badan tahay iyo waxa ay samaynayaan haddii sunnada ay khilaafsan yihiin laga aqbali maayo marka aayaddan baa kugu daliila waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu marka islaamkii alla soo dejiyey uu ku soo dejiyey nebi moxamed sala allahu aleyh wasalama midaan ahayn qofkii raadiya laga aqbali maayo marka cibaadaadkii uu samaynaayey hadduu raadiyo waxaan islaamka ahayn oo uu la yimaado cibaadooyin cusub oo uu diinkii ku soo daraayo laga aqbali maayo si kastuu u daalo oo cibaadaadkaas u badiyo laga aqbali maayo sababtoo ah dadkan markii la abuuray ee la imtixaanayey waxaa lagu imtixaanayey koodii camal wanaagsan alla wuxuu yidhi aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalaa alla waa midkii geerida iyo noloshaba abuuray si uu idiin imtixaano kiinii camal wanaagsan marka camal badnaan layskuma imtixaanine waxaa laysku imtixaanay camalka wanaagiisa camalkuna wuxuu ku wanaagsanaan karaa inuu sax yahayo rasuulka sal slm looga dayday oo aan diinkii wax lagu soo darin marka ayaddu labada qoloba way kulansanaysaa kuwii diinka soo galay ee bidcada waday si kastay cibaadaadka ugu dadaalaan iyo kuwii aan diinkaba soo gelin khasaaradooda marka way kala duwanaanaysaa ila aakhira marka la tago way khasaarayaan baa layidhi moogtahay kii bidcoolaha ahaa iyo kan aan diinkaba soo gelin khasaaradoodu isku mid maaha kii aan diinkaba soo gelin isagu wuxuu ka mid noqonayaa hadduu sidaa ku dhinto dadkii ahlu naarka ahaa ee naarta ku waaraayay khasaaradiisuna waa mid aada u weyn laakiin qofkii muslina laakiin islaamkii saxda ah aan ku dhegin ee bidcooyin raadraadiyey midkaas waa mid loo goodiyey waana mid khasaaray cibaadaadka uu ku caabudaayo cibaadaadka uu samaynayo waa baadi dembi buuna ka kororsanaya bidcooyinka uu sameeyena waaba dembiyada waaweyn bay ka mid yihiin sidaa darteed waa loo baqaa waxaa soo gelaya kuwa marka bidcooyinka gaalnimadaa keenaan sababta bidcadu marka qaarkood gaalnimay noqotaa mid gaalnimaha jirta iyo mid shirki ah oo diinka qof ka saaraysa marka qofkaasi waa qof islaamkii ula noqday sunnadii jaahiliyada ee horeysa marka maadaama sidaa uu yahay wuxuu shabahaa kuwii aan islaamkaba soo gelin islaamkii marka hore way soo galeen laakiin haddana way ka baxeenoo waxay uga baxeen bidcooyinkaas gaalnimada iyo shirkiga ah markay la yimaadaan sababta bidcooyinku waa qaybsamaan sida aan sheegnay qaar baa diinka looga baxaa qaarna waa ka sokeeyaan wuxuu kadib marka soo arooriyey xadiis buu soo arooriyey dheer can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hureyre waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal l slam rasuulka alle wuxuu yidhi tajii'u lacmaalu acmaashii baa timaada xadiiskan waxaa wariyey imaam axmed iyo abu yacla iyo tabaraani riwaayada abu yacla waxaa ku taalay tucradu lacmaalu acmaashi baa lasoo bandhiga hadda kan marka lafdigaani waa tajiiu acmaalu acmaashi baa imaanaysa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo fatajiiu salaatu salaaddii baa imaanaysa fataquulu waxay leedahay yaa rabbi rabbigeeyow ana asalaatu anigu salaadii baan ahay yacni darajo weyn baan mudanah inaan u shafeeco oo ka ergeeyo qofkan dukan jiray marka yani suxbaa ka dhexaysay mogta calaaqa waxay rabtaa inay u ergeyso qofkan yani samayn jira salaada oo dukan jira ile waa diinka tiirkiisii salaadii marka waxay leedahay anigu salaadii baan ahay fayaquul marka alla wuxuu leeyahay innaka calaa khayr khayr baad ku sugan tahay waad wanaagsan tahay marka hadalkii baa loo qurxiyey waxna looma ogolaan ilaa inay shafeecday rabta moogtahay marka waxaa la yidhi aad baad u wanaagsan tahay laakiinse shafeecadii lagama aqbalin warkaa marka loo hagaajiyo marka markaa arkood qofka markii wixii uu kaa dalbaday uu kaa waayo waxa wanaagsan in hadal wanaagsan loogu jawaabo fatajiiu sadaqatu sadaqadii imaanaysaa waa sakadii moogtahay fataquulu waxay leeday yaa rabbi rabbigow ana sadaqatu anu sadaqadii baan ah qofkan ayaan erge ka ahay fayaquul marka alle wuxuu leey innaka calaa khayr khayr baad ku sugan tahay laakiin laga aqbali maayo uma yajiiu siyaamu soomkiima imaanaya fayaquulu wuxuu leey yaa rabbi rabbigow ana siyaamu soonkii baan ahay fayaquulu wuxuu leey alle innaka calaa khayrin khayr baad ku taagan tahay laakiin laga aqbali maayo fayaquulu wuxuu leey alle innaka calaa khayrin khayr baad ku taagan tahay uma tajiiu alacmaalu acmaashi baa imaanaysa calaa daalika yacni habkaas mid walba inuu ergeeyo yuu doonayaa acmaashii baa imaanaysa marka iyadoo habkaas maarata u socota oo mid walba inuu ergeeyo doonayo fayaquul alla wuxuu leeyahay innaka calaa khayr khayr baad ku sugan tahay marka kulligood laga aqbali maayo uma yajiiu lislaam islaamkii laftiisii baa imaada fayaquulu wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbigayo anta asalaamu adugu midka wax nabadgelyaa tahay waana islaam ana islaamkii baan ahay yacni waxbaa naga dhexeeya magaca laftiisa fayaquulu llahu alla wuxuu leeyahy caza wajalla innaka calaa khayrin aduu khayr baad ku taagan tahay bika alyowma aakhud adiga ayaan maanta qofkii la qabsanayo ee la ciqaabayo kugu ciqaabaya waa hadduu kaa tago oo bika ucti adigaana maarata wax kugu bixinayaa oo sawaab iyo wanaag iyo aan kugu bixinayaa waa qofkii macnaha muslim noqda eh faqaala allah casa wajal fii kitaabi alla marka wuxuu ku yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan qofkii raadiya islaamka waxaan ahayn diinaan u raadiya falan yuqbala minhu laga aqbali maayo culimmadu marka waxay leeyihin aayaddan lasoo daliilsanayo macnaha islaamkii baa la faaninayo ama ogiya soo daliilsi hadda lagama wado wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin marka aayaddan riwaayada maaragtay waxaa ku daraysa imaam axmed iyo dabaraani laakiin riwaayada abu yacla halkaasi ku egta wabika ucti kadib warka intaa ka dambeeya waxaa iska leh xasanulbasri baa iska leh sida noo imaan doonta xadiidkan xasanulbasri baa ka wariyey abu hureyra weliba aayad kale ku darayo ina addiina cinda allahi alislaamu kadibna waman yabtaqi hayra alislaami buu keenay xadiidkan marka imaam axmed baa wariyey wuxuu ka wariyey cabaad ibni raashid cabaadna xasanulbasri buu kasii wariyey xasanulbasrina abu hureyra buu kasii wariyey marka cabaad ibn raashid isaga ahlucilmiga badankooda way tadciifiyaan qaarkoodna way soo dhoweeyaanoo sida imaam axmed iyo bazaar iyo ibn shaahiin iyo laakiin badankood way tadciifiyaan waa nin taag daran bay yirahdaan xagga riwaayada ibn xajar isagu wuxuu leeyahay saduuqun lahu awhaam yuu leeyahay yacni nin macnaha runlow ah waayo laakiin awhaam buu leeyahay macnaha waa qaradaad buu leeyahay waxbuu ismoodsiiyaa sheekh albaani wuxuu leeyahay waxaan maaragtay ka baqayaa buu ley in cabaad uu wahmiyey marka uu leeyahay xadathanaa marka uu macnaha isagii baa wax werinaya moogta cabaadka xasan wax ka werinaya markaasuu wuxuu ka dhigaa in xasan uu abu hureyra wax ka maqlo xadathanaa abu hureyra macnaha xadathana xasanu can abi hureyra ma dhihine wuxuu leeyahy xadathana xasanu xadathana abu xadathana xasanu qaala xadathana abu hureyra buu leeyahy waxaa raajixa marka bal macnaha la dhihi karaa khilaaf saasuu maba jiro in xasanulbasri aanu ka maqlin abu hureyra waxba kama maqal saasaa raajix musnadka imaam axmedna imaam axmed wiilkiisii oo cabdullahi bin axmed ahaa saasuu caddeeyey wuxuu leeyahay xasanulbasri abu hureyra wax kama maqlin hal xadiid iyaa la sheegaa ama laba xadiid waqti dheerna way isu soo gaareen laakiin xasanulbasri wuxuu iska jooga magaaladiisa oo basra ah abu hureyrana wuxuu maaragtay isagu u badnaa magaaladiisa iyo madiine ah waxaana la sheegay xasanulbasri yani laba jeer unbuu xajiyaa layiri marka madiine iyo maka tegidda u tegaayo aad bay u yarayd saa darteed yirahda abu hureyra wax kama maqlin ilaa xadii laba xadiis mooye culamada qaarkood waxay ku fasiraan marka acmaasha imaanaysa sawaabkeedii baa imaanaya ilay maalinka qiyaamo iyo ajarkii alla uu macnaha bixinayo acmaashaas uu ku bixinayo culamada qaarkood waxay leeyihiin alla waa uu awoodaa inuu acmaashii lafteedii ka dhigo mid imaanaysa sidaasaana maaragtay sax ah ile arrimahan geybiga ah waa in sidooda loo daayo oo aan tawiilino maaragtay daahirkooda laga bixin waa wax naga qarsoon annaga xaqiiqadiisa sida maaragtay u imaanaya noo garan mayno camalkaas kayfiyadii marka garan mayno acmaasha dhammaanteed waxay wada doonayaan inay macnaha shafeecaan oo dadkeeda u shafeecaan laakiin islaamkii uun yaa alla wuxuu leeyahy isagaan maanta wax maaragtay ku bixiyaa waxna ku ciqaabaa marka meeshan laleeyahay uma tajibu lacmaalu calaa dalika yani acmaashii kalea laga wadaa oo aan la sheegin waxaa soo gelaya jihaadkii oo kale soo gelaya amar macruuf nahy munkaraa soo gelaya cilmigii la raadinayo oo la baranaya soo gelaya cumradii xajkii baa soo gelaya ricimkii oo la xiriiriya soo gelaya acmaashii o dhan baa marka macnaha yani iyaduna inay shafeecdo isku dayeysa marka anta asalaamu marka uu leeyahy islaamkii waana alislaamu marka assalaamu waa magac magacyada alle ka mid a waxaana raadkiisa ka mid ah nabadgelyo kastoo dadku ay haystaan oo xagga diinkooda iyo xagga dunyadooda ah wax weyn iyo wax yarba magacaas alle salaam ayay macnaha raad u yihiin marka islaamka laftiisa waxaa lagu raadiyaa nabadgelyo qofku inuu nabadgalo yuu doonayaa marka calaaqadaasaa jirta sidaa darteed islaamku marka uu leeyahay anta asalaamu waana alislaam macnaha ducaa meeshaa ku jirta maogta waxaa lagu baraarujinaya addoomadii marka in marka ay ducaysanayaan ay ku tawasulaan magacyada alle ee munaasabka u ah waxa ay doonayaan haddii ay nabadgelyo doonayaan magacii alle maala asalaam bay alle wax ku weydiisanayaan oo alle wuxuu yihi walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha alle wuxuu leey magacyo wanaagsan ee wax ku weydiista ku tawasula marka waxaad dalbayso magac munaasab u ah baad keenaysaa marka qofku hadduu magacyadaas alle ku tawasulo sida qaalibka waxay u badan tahay in maaragta uusa wax la-aan dhicin oo laga ajiibo marka xadiidkani waa xadiid aada u weyn laakiin waxaan ilownay xadiidku macnaha culammadu inay daciifiyaan bay maarata u badan yihiin waan laakiin xagga xagga macnaha waa xadiid weyn oo islaamkii in la taxqiijiyo kugu bixinaya dadkii marka dalaabatulcilmiga iyo ducaaddii waxaa waajib ku ah inay maaragtay ka shaqeeyaan sida islaamka loo taxqiijin lahaa oo sababta dacwada danta laga leeyaha waa maxay iyo ujeeddada la doonaayo waa in dadku ay badbaadaan oo rabbigood lagu xiro haddii marka loogu yeero waxaanay aakhiro ku badbaadaynin dee khatar bay marka ku jiraan dacwadaasina marka dacwo maaragtay saxa ma ah waxaama lagu badbaadaynin wax faa'iido badan noqon maayaan marka waa islaamkii inaan wax laga tegin waay marka dadka loo yeeraayo xaq loogu yeeraayo iyadoo xikmadna la isticmaalaayo iyo in waxba waxay ka muhiimsan yihiin lagu dadaalayo marka qofkii aan dadkaba tawxiidka ugu yeeraynin iyo in islaamkii la xaqiijiyo dee islaamkii saxdaa qofkaasi ma danaynin ee wuxuu ku dadaalay islaam isagu u malaynayo inuu wax taraayo waxaana dhici karta inuusan wax taraynino waata aan lagu badbaadayn sababta tawxiidkiiba dadka ugu yeeri maayo dadka qaarkoodna waxay leeyihin anagu caqiidada un baan dadka u sheegaynaa oo wixii dadku ay ku hagaagi lahaayeen xagga cibaadaadkooda iyo iyo maarata acmaashoodii waxba uga sheegi maayaan iyo xuquuqda addoommadu ay ku lahaayeen ayada laftooda waa nuqsaan baa ku jirta marka islaamka xaqiiqadiisu waa maxay marka haddaba islaamkii dhabta ahaa yaa dadkii waajib ku ah inay maaragtay ka dhigtaan dariiq loo maro dacwadii kaasoo wax alla wixii alla uu faray ama wax waajiba ha noqdaan ama wax sunnaa ha noqdaane iyo sidoo kale wixii la iska reebay kulansanaya oo dadkii loo caddaynayo qofku marka aduu dadku islaamkii shaamilkaayo kaamilkaayo dhamaystiran ugu yeeraayo isagana waa inuu isaga shaksi ahaantiisu islaamkii uu si fiican u haysto oo uu bidcadii iska ilaaliyo hadduu marka dadkii diintiiban ugu yeeraya uu leeyahay oo muslimku aanay ka nabadgelaynin carabkiisa iyo gacantiisa qofkaasi wixii alla jeclaa oo raalliga ka ahaa lama aanu imaanin xaggii dacwada hadduu wax islaamka ka mida dadku ugu yeeraayo wixii kalena uu leeyay waxan muhim maaha sida kuwa lehoo kale maarata dadka in caqiidadii tawxiidka la baro muhim maaha kuwa leh oo tawxiidka in la caddeeyo iyo wixii kasoo horjeedo shirkiga ahaa muhim maaha kuwa leh sidoo kale kuwaasina ammaanadii ma aanay ilaalinin kumana aanay dadaalin lamana imaanin islaamkii la isfaray qofkii yiraa dadka maaragtay hadde zuhdi keliya laydinkaga baahan yahayo adduunyada maaragtay iska ilaaliya xaqiiqada islaamkan aan dadka ugu yeeraynin oo amarkii nahyigii aan waxba uga caddaynaynin oo aan tawxiidkii caqiidadii baraynin kaasi isaguna waa mid aada u gaboodfalay marka waa in islaamkii dhammaystirnaa la wada qabsado oo dacwadaadu ay taa ku dhisnaato wa fi saxiixi buu yidhi marka shiikhu waxaa ku jiray xadiiska saxiixa ahaa can caisha radi allahu canha ana rasuul lah sal slm qaal inuu yidhi man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya oo arrinkeennu aanu ku taagnayn waa mid marduud ah waan soo marna xadiidkaasna inuu macnaha yahay mid maaragtay imaam muslim u wariyey marka aayaddii ahayd le aayaddaa baabka cunwaan looga dhigay moogtahay waman yabtaqi hayra islaami diinan falan yuqbala minhu waxaa soo gelaya dadkii bidcooyinka la imaanaya oo samaynaya acmaal amarkii rasuulka sal alla ly slam aanu ku taagnayn bidcooyinkaas ama ha noqdaan wax caqiidada ku saabsan sida kuwa tilmaamaha alle iska dafiro oo kale amale maaragtay acmaasha dadka waa lagu qasbayo wax khiyaaraba malaha ama alla u tiirinayo waxyaabo aanu ku tilmaanayn ama haddii kale wax camal ku saabsan ha noqdaan oo weliba oo iyaga laftooda caqiida ku tacalluqa sida alle keyrkiis ku caabudayo oo kale shirki weyn bay la yimaadeen ama shirki yar maalan la imaanaya noocu doona ha ahaadee kuwaas dhammaantood waxay sameeyeen acmaal iyo falal aanu ku taagnayn amarkii rasuulku sal ly slam acmaal qalbiya iyo acmaal jawaarix marka bidcooyinkan kala duwani waa maaragtay kala dardaran yihiin awalna waan kasoo sheekayn marka dhammaantood bidcooyinkaas qofkii ku cibaadaysta ee allan ugu dhowaanaya yidhaahda laga aqbali maayo aakhirana waa uu khasaaray qofkaasi laakiin khasaaradii gaalkoo kale maaha waxaana noo imaan doona caddayn la caddeeyo in bidcooyinku si guud marka loo fiiriyo ayba ka shido badan yihiin dembiyadii waaweynaa caadiga ahay oo la yaqaanay kabaa'irtii caadiga ahayd ee la yaqaanay bidcooyinka guud ahaan ka foolxun marka taasna macnaheedu maaha in bidco kasta ahi ay ka weyn tahay kabiiro kasta laakiin jinsiga bidca laga wadaa guud ahaan baa laga wadaa sababtoo bidacdu waxay ku dhisan tahay rasuulkiio sal slam laga hor imaanaayo oo oobuu qofkii uu leeyahay waxbaa ka maqan diintiio anaa dhammaystiraya sidoo kale bidcadu waxay ku dhisan tahay in la jideeyo diin aan alla idmin sidoo kale in alla lagu caabudaayo waxyaabo aanay sunnadii rasuulka sal ly slam ku taagnayn marka waa in dadka ducaadda ahi ay khatarta bidcooyinka dadka ku baraarujiyaan sababta diinkii islaamka ay khilaafsan tahay qofki bidcada la yimaadna waa lagu radiyaa oo laga aqbali maayo waana ay khasaareen wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online